الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إن شاء الله تعالى waxaynu isku dayi doonaa kitaabkeena القواعد الحسان لتفسير القرآن الكريم kitaabkeena alqawaacid alxisaan litafsiir alqur'aan sheekhu wuxuu ka warramayaa waxyaabaha qofka caawinaya ama waxyaabaha qofka u gargaaraya inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala hadalkiisa uu fahmo oo qur'aanka marka uu akhrisanayo tadabbur iyo faham uu ka qaato fawaa'id fara badan uka hadalka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka qaato ayuu kitaabku markaa uu ka caawinayaa waana kitaab aad iyo aad u nafci badan qofkana marka anfacaya sheekhuna raximahu llahu tacaala raxma waasica macrifo fara badan iyo cilmi fara badan ayuu sheekhuna u leeyahay fahanka kitaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu fahmo inuu qofku kasoo istimbaado waxyaabo fara badan uu qofku marka uu kala baxo marka kitaabkaas alqawaacid alxisaan litafsiir alqur'aan waxaa alifay asheekh alcallaama asheekh cabdiraxmaan naasir assicdi raximahu llahu tacaala raxma waasica asheekh cabdiraxmaan in yar haddaynu ka waranno taariikhdiisii ama siiradiisii ama akhlaaqdiisii ama sidii uu sheekhu ahaa raximahu llahu tacaala raxma waasica waxaa fiicnaan lahayd in yaroo kooban inaynu ka tilmaanno bal siiradii sheekha iyo siduu ahaa raximahu llah raxma waasica inan yar ka warramo insha allahu tacaala sheekha magiciisa huwa alcaalim اljaliil wاlfaqiih اlusuuli wاlmuxadith اdaaciya almuxaqiq almudaqiq الشheekh cabdالرaحmaan بن ناaصir aal sicdi calaamaة الqasiim صaaxibu تaآaliif الnaafica almashhuura raximah اllah raxma waasica وaskanahu fasixa jinaati markaa sheekhu yani magaciisu waa cabdالرaحmaan بn naasir wuxuu ka soo jeedaa yani aala sacdi ama aala sicdi yani wuxuu galaa sheekhu raximah اllahu tacaala raxma waasica ilaa tamiim yani reerka la ydhaa ama qabiilada tamiim buu galaa raximahu llahu tacaalaa raxma waasica sheekhu waxa uu degan yahay cunaysa waxa markaa mandiqada cunaysa ayuu sheekhu raximahu llahu tacaala uu ku deganaa kunyadiisa iyo magiciisuna abu cabdillaah ayaa sheekha la ydhahda kunyadiisa raximahu llahu tacaala raxma waasica sheekhu waxa uu markaa ku dhashay mandiqada cunaysa ayuu sheekhu ku dhashay kun iyo saddex boqol iyo toddobadii ayuu sheekhu dhashay raximah llahu tacaala raxma waasica kadibna waxa sheekha geeriyootay hooyadii isaga oo da-diisu aad iyo aad ay u yar tahay da-diisa ama cumrigiisu waxay dhammayd arbaca sanawaad yacni afar sannadood buu da-diisu ahaa kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray in waalidkii ama aabbihiina uu geeriyoodo isagoo oo markaa da-diisu ay tahay sabca sanawaad toddoba sannadood iyada oo da-diisu ay tahay ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala sheekha ka qaatay aabbihii sidaasaa ay doontay marka sheekhu marka marka waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu sheekha markaa la doono inuu ku barbaaro inuu sheekhu ku barbaaro isagoo agoona aabbihii iyo hooyadiiba sheekhu waa waayey raximahu llahu tacaala raxma waasixa haa marka waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu sheekha ilaahay subxaana wa tacaala u qadaray inuu waayo aabihii iyo hooyadiiba wuxuu ku koray markaa yatiimu alab waalum isaga oo labadiiba markaa waayey ayuu sheekhu ku koray raximahu allahu tacaala raxma waasica sidaasaa markaa xaaladiisu ay noqotay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu sheekha u qadaray inuu dee soo baxo oo uu faa'iidaysto oo ilaahay uu siiyo tafawuq uu dhaafay dadkii kale isaga oo dad fara badan aan markaa xanaano fara badan iyo ricaayo fara badan isagoo la kulmin sida qaalibkaa qofku markuu labadaa waayo ama hooyadii ama aabihii waa iska dayacmaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu doonay inuu doorto asheekh cabdiraxmaan uu ilaahay ka dhigo markaa imaam ama sheekh weyn sidaasaa markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheekha uu ugu qadaray sheekha kadibna waxa uu ku barbaaray isagoo sidaasa waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu kafaalo uga siiyey sawjo uu aabihii qabay gabadh kale gabadha uu aabihii uu ka dhintay ayaa kafaalo qaadatay way jeclaatay aad iyo aad bay ricaaya iyo cinaaya iyo dadaal fara badan u siisay sheekhuna raximahu llahu tacaala raxma waasica halkaas ayuu markaa xadaano iyo ka helay raximahu llahu tacaala raxma waasica markaa sheekhu waxa uu la dhashay yacni laba walaalo ah labadaas yani mid magaciisa waxaa la yidhaha xamad ayaa la yidhaahdaa iyo markaa mid kale labadaas ayay sheekha markaa wadaala ahaayeen waxaa ugu weynaa xamad sheekhuna sheekhu uu ku barbaaray sidaasaana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaruu doonay inuu markaa sheekhu ku barbaaro asheekh cabdiraxmaan assicdi markaynu fiirino waaqica ama casriga uu sheekhu raximahu allahu tacaala uu barbaaray إذا تأملنا العصر الذي ولد فيها الشيخ عبد الرحمن السعدي markii waktigii uu sheekhu barbaaray ama sheekhu uu koray wuxuu ahaa casri ama wakti buu ahaa aad iyo aad u adag ayuu ahaa fitan fara badan iyo dagaalo fara badan baa waktigaa markaa jiray aljaziira alcarabiya firaq fara badan iyo dhibaato fara badan iyo khowb badan iyo markaa fitan aad iyo aad u fara badan baa ka jiray taasoo markaa keenaysaa qofku dhibaato fara badan inuu duruuf iyo wadci adag uu la kulmo ilaahay tabaaraka wa tacaala sheekha haddana wuxuu waafajiyey inuu cilmiga naafica uu dalbo altaxsiil waalcuquuf inuu taxsiiliyo inuu laasimo kutubta xalaqaadka cilmiga inuu laasimo sheekhu raximahu allahu tacaala raxma waasica yacnii xaqiiqa ahaan wuxuu ahaa waqtii dadku ay dee ammaan fara badan aanay haysan xasilooni fara badan aanay haysan dadkuna ay baadhayaan ceeshka iyo nolosha iyo quudka daruuriga ah inay raadsadaan iyada oo ay sidaa tahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekha wuxuu waafajiyey inuu markaa cilmiga dalbo xalaqaadka u dalbo iyada oo wadciguna uu aad iyo aad u iska adag yahay xayaatada ama nolosha sheekhu raximahu allahu tacaala raxma waasica uu ku barbaaray sidaasay marka ahayd sidaasaa sumaladiisii iyo dadkii iyo asxaabtiisii iyo asdiqadiisii uu sheekhu ku dhaafay raximahu allahu tacaala raxma marka waasica markay ka warrameen sheekhu sheekha siiradiisii iyo tarjamadiisii ardaydiisii qaar ka mid waxay yidhaahdeen isagoo iyagoo ka warramaya sheekha wakaana sheekhuna sheekh ayagu wuxuu ahaa bay yidhaahdeen mundu nash'atii markuu barbaaray nin yacni cajiiba oo dadku ay markaa la yaabaan xataa andaarta iyo dadku afkaarta ay ka haystaan way la yaabi jireen sheekha isagoo sheekhu raximahu allahu tacaala raxma waasaca yaraa ayaa wuxuu xafidi jiray u ilaalin jiray cala asalawaati alkhamsa shanta salaadood wuxuu xafidi jiray ama ilaalin jiray sheekhu isaga oo yar ayuu salaadaha jamaca ku xafidi jiray maca aljamaaca raximahu allahu tacaala raxma waasica marka arday ka mida ardaydiisa ayaa waxa uu yidhi markaa isagoo ka warramaya wuxuu ii sheegay laqad xadaanii abi aabahay wuxuu ii sheegay raximahullah maalin maalmaha ka mida inuu u baxay lisalaati alfajr isaga oo markaa wakhtigaasna wakhti ay ahayd dadku ay markaa aqalada ku jiraan ay ka cabsanayeen inay baxaan markaa sheekh cabdiraxmaan sicdi muu ahayn mid markaa sida dadku ay u baqaan ama khowf calaa anfusihim muu ahayn isaga oo salaadii subax u baxay oo doonay inuu salaada jamaca ku ilaaliyo ayaa dadkii ka waaweyn iyagu markaa aanay soo bixin oo khowf ay cabsanayaan marka wuxuu ahaa mid ilaaliya salaada jamaacada bixamdi illaahi tacaala ilaahay baa ilaaliyey salaadii subax waa tukaday dadka iyagoo ay cabsanayaan haddana uu laabtay isaga wax dhibaatay aana ku dhicin marka wuxuu ahaa mid dadku ay xataa la yaabaan siduu jamaca iyo salaada uu markaa uu u ilaalinayo cabdiraxmaan sicdi raximah allahu tacaala raxma waasica sheekhu waxyaabo fara badan ayuu markaa raximah allahu tacaala raxma waasica uu qabtay acmaal aad iyo aad u badan ayuu intuu noolaa uu qabtay sheekhu raximahlahu taala waxaa intaa uu noolaa waxyaabaha uu sheekhu raximah allahu tacaala sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica wuxuu ahaa marjic marjaca bilaadi yacni mantiqada iyo beledka wuxuu ahaa mid markaa ay u laabtaan oo mantiqada iyo beledkaasi markaa ay u laabtaan fii jamiici axwaalihim wa shu'unihim yacni dadkaas ay u laabtaan ayuu sheekhu ahaa ardayda iyo dullaabta waxbuu u dhigi jiray sheekhu raximahullah raxma waasica ayuu ahaa mid u faa'iideeya oo mudarisa dullaab ayuu ahaa sheekhu raximahullah ayuu ahaa caamada iyo dadka mid wacdiya ayuu ahaa masaajidka isaga ka imaam ahaa isagaa khatiib khudbadda jimca uu akhriyi jiray beledka fatwada iyo fataawiga isagaa u qaabilsanaa qaadi isagaa u ahaa waxyaabaha wasaa'iqday qorayaan iyo waxyaabahay kala qoranayaan sheekhu isaga ayaa qori jiray hadday tahay nikaax hadday tahay guurka umuurta diinta umuurta adduunyada labadaba sheekhu raximahullahu tacaala wuxuu ka ahaa mid kastaba saasuu ka ahaa laqad kaana sheekh cabdiraxmaan asicdi min annaaxiya diiniya huwa kulla shayin fii cunaysa shay kasta isaga ahaa alcaalim almucallim alimaam alkhatiib maktaba wadaniya maktabad markaa mutaalaca ah oo la taalacdo ayuu sheekhu sameeyey raximah allahu tacaala raxma waasica markay ahayd kun saddex boqol iyo sagaal iyo kontonkii ama kun saddex boqol iyo lixdankii waxaana maktabaddaa bixiyey calaa nafaqati alwasiir cabdallah sulaymaan raximah allahu tacaala raxma waasica sheekhuna marka wuxuu ahaa mushrif ishraafiyey maktabadda oo cilmi iyo maraajic iyo musanafaad fara badan markaa koobsatay raximah allahu tacaala raxma waasica saas oo kale sheekha markay ahayd kun saddex boqol iyo lixdankii waxaa laga dhigay inuu noqdo qaadiga cunaysa ayaa sheekha loo magacaabay kadibna famtanaca uu iska diiday sheekhu tawarucan isagoo warac xalaal miiranaya ayaa layidhi waxaad noqotaa qaadi kadibna sheekhu waa diiday raximah allahu tacaala raxma waasica sheekhuna waxaanu mar kastaba doonayay inuu cilmiga iyo ardayda iyo tacliinta inuu u tafaruqo raximah allahu tacaala raxmatan waasica ayuu sheekhu ahaa sheekhu mar kasta wuxuu ku dadaali jiray inuu maxaanku idhahdaa mudaris noqdo sheekhu waxa uu ka mas-uul ahaa machad alcilmi bicunaysa macadka cilmiga ee ku yaala markaa cunaysa ayuu sheekhu raximah allahu tacaala mas-uul ka ahaa arday fara badan oo macadka dhiganaysay sheekhu wuxuu ahaa mid markaa umuurtooda iyo mas-uuliyaddooda iyo maamulka ayuu sheekhu raximah allahu tacaala ahaa ka mas-uul marka wuxuu ku dadaali jiray in uu ku dadaalo ardayda iyo macaahidda iyo dalabatu cilmiga inuu ilaaliyo ayuu sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica axwaasha ardayda duruufta ardayda uu ka warhayo sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica ri'aasada ama maamulka almacaahid alcilmiya waxay yidhaahdeen in aad mushrif noqotood mas-uul ka noqoto macadka waxaanu kugu siinaynaa muratab ama raatib ama lacag baanu kugu siinaynaa sheekhuna waa diiday raximah allahu tacaala raxmaas inuu lacag ku qaato waxaan doonaya ilaahay tabaaraka wa tacaala daraaddii liwajhi illaahi tacaala inuu ku ishraafo mas-uuliyadda macaahidda uu ku qaado isagoon muratab aan markaa ka doonin ama lacag ama aan ka doonayn yani sidaasuu marka ahaa caalim zaahid ah oo adduunyo aan doonayn doonaya ilaahay tabaaraka wa tacaala markaa wejigiisa markaa doonaya ayuu ahaa sheekhu raximah llahu tacaala raxmasica mukabira sawti ilaa masaajid cunaysa mikrofonaadka ama sawtka codka weyneeya ee mikrofoonka sheekhii u horreeyey masaajidada cunayso keena ayuu ahaa sheekhu raximah llahu tacaala raximah llahu tacaala waa keenay masaajidadiina waa soo geliyey isagoo markaa dee faa'iidada uu leeyahay sheekhu markaa fiirinaya ama isagoo sheekhu uu eegayo markaa sheekhu acmaal fara badan ayuu qabtay raximah allahu tacaala raxma waasica akhlaaquhu akhlaaqda sheekha sheekhu raxima allahu tacaala wuxuu ahaa noloshiisu ahayd yacnii nolol qofkii caalima oo saahida oo xalaal miirad badan oo tawaaduci akhlaaq badan ammaano badan ayuu ahaa sheekhu raximahullah raxma waasica kaana jarii'an fii qowli lxaq wuxuu ahaa nin hadalka xaqa a ku dhiiran laa yakhshaa fi llahi lowmatalaan hadalka xaqa ah cid canaantii mid canaanta canaantii kamuu cabsan jirin wuxuu ahaan jiray sheekh raximah allahu tacaala mid xaqa sheega raximah allahu tacaala raxma waasica mid qofka u naseexeeya ayuu ahaa raximah allahu tacaala raxma waasica waa akhlaaqdii culummadii aclaamta ahayd ayuu ka mid ahaa ilaahi subxaanahu watacaala uu ku arsaaqay akhlaaq fiican raximah allahu tacaala fahamkiisa iyo xifdigiisa iyo daka dekanimadiisuna aad iyo aad bay markaa ay u ahayd mid yacni cajab badan ayuu ahaa sheekhu raximah allahu tacaala waxa culammadu ay ka warrameen inuu ahaa yaxfidu lmutuun mutuunta cilmiga ah inuu sheekhu xafidsanaa can tahri qalbin inuu qalbiga ka xafidsanaa mutuunta cilmiga ah raximah allahu tacaala raxma waasica mutuunta fiqiga mutuunta ictiqaadka mutuunta usuulka mutuuntaasoo dhan sheekhu waa qaybsanaa dushana waa ka qaybsanaa raximah allahu tacaala raxma waasica adduunyada iyo suhdigeeda sheekha in fara badan bay culammadu tilmaameen inuu ahaa mid adduunyada iyo suhdiga aada ugu caan ahaa waxaana u cadaynaya ama tilmaamaya risaaladda ama kitaabku ka alifay waxaa la yidhaahdaa manduuma fi sayr ila allah asayr ila allah yani wuxuu ka warramaya muuminiinta iyo sifooyinka ay leeyihiin markaa risaaladaasi waxay ka warramaysaa suhdiga iyo sida ay tahay ayuu sheekhu markaa ka warramaya waxa ay ka bilaabmataa risaalada suhdigiisu yataqarabuuna ila almaliki bificlihim halkaasuu ka bilaabay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxay ugu dhowaadaan daacada adtarku lilcisyaani faralkay sameeyaan nawaaifasha sameeyaan marka halkaasuu dadkii muuminiinta ahaa iyo suhdigii iyo adduunyadii iyo axwaasheedii uu kaga warramaya assaa'iriina ila allahi tacaala sifooyinka ay leeyihiin buu sheekhu uu markaa ka warramaya raximah allahu tacaala raxma waasica marka wuxuu ahaa nin xaj badan wa kaana kaiira alxaj xajkiisu u badnaa cafiif ah ayuu ahaa isagoon lacag badan iyo dhaqaalo fara badan sheekhu lahayn uu salaami jiray qofka yar qofka weyn cid kasta uu jeclaa qofka xanuunsanaya uu soo siyaaran jiray janaa-ista iyo geerida iyo mowdkana waa raaci jiray raximah allahu tacaala raxmatan waasica marka sheekha waraciisa iyo suhdigiisu sidaasuu marka ahaa waxaa kaloo ka mid a kutubtiisa inuu in fara badan kaga warramo inuu qofku qalbigiisa ilaaliyo inuu carabkiisa ilaaliyo inuu xubnihiisa ilaaliyo waxyaabaha xaaraanta u ka ilaaliyo qalbiga inuu shukuugta ka ilaaliyo bidcada ka ilaaliyo shubuhaadka ka ilaaliyo shahawaadka u ka ilaaliyo xiqdiga xaasidnimada akhlaaqda xun xanta namiimada waxyaabaha akhlaaqda xun oo dhan inuu sheeku qofka carabkiisa ka ilaaliyo farjigiisa iyo xubintiisa inuu xaaraanta markaa ka ilaaliyo calooshiisa inuu ka ilaaliyo maalka xaaraanta xubnihiisa waxyaabaha dembiga inuu ka ilaaliyo saasuu sheekhu waraca iyo suudiga uu ku fasiray raximah allahu tacaala raxma waasica qofku inuu ahaado qof markaa qanacsan oo inta yaru haystana ku qanca nolosha yacni qanaaca inuu qofku markaa yeesho waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu soo geliyey inuu markaa uu ku qanco marka akhlaaqdiisa iyo sifooyinkiisuna sidaas ahaa sheekh marka wuxuu ahaa tusaale cajiiba xagga xalaal miiradka xagga markaa zuhdiga wuxuu ahaa marjic cadiima oo markaa loo laabto ayuu ahaa raximahullah raxma waasica xagga tawaaduciisa wuxuu ahaa yacni sheekh tawaaduc fara badan ayuu ahaa raximahullah ka yar iyo ka weyn agtiisa isku mid bay ka ahayn qofka qaniga ah qofka faqiirka cala sawaa dadka iyo caamada iyo khaasaduba halka uu fadhiyo waa iman jireen way ardaydu iyo dalabada iyo dulaab way iskugu iman jireen agtiisa raximahullah raxma waasica marka lahu akhlaaq yacni macaan oo fiican oo dabeecad fiicanoo akhlaaq fiican buu ahaa sheekhu raximahullahu tacaala raxma waasica marka sheekhu sidaasaa marka lagu yaqaanay wuxuu ahaa mid dadka u naseexeeya qof yar qof weyn ayuu ahaa sheekhu raximahullahu tacaala raxma waasica xagga hadalkiisa wuxuu ahaa sheekhu qof aan hadal badnayn raximahullahu tacaala raxma waasica hadduu hadlana dadku hadalkiisa waa xiisayn jireen oo hadalkiisa waa markaa dhegaysan jireen ayuu ahaa nin jaanibkiisa iyo dhinaciisu dabacsanba qof adag oo laydhaha hebel waa nin adag muu ahayn kariima akhlaaq akhlaaqdiisa waa fiicnayd qofka yar iyo qofka weyn way jeclaayeen dadku waa ka mahad sheegan jireen raximahullaahu tacaalaa raxma waasica dadka fuqarada dadka baahan dadka qurabada dadka musaafiriinta aad iyo aad ayuu ugu naxariis badnaa raximah allahu tacaala raxma waasica dadka iyo way ku xidhnaayeen mar kasta wuu iman jireen aqalkiisa iyo aad bay dadku ugu soo siyaarin jireen sheekha raximah allahu tacaala qaniya ama qof dee lacag fara badan ama dhaqaale le muu ahayn wuxuu ku barbaaray markii horeba sheekhu reer iyo qoys iyo xaafad faqiirah ayuu sheekhu ku barbaaray raximah allahu tacaala raxma waasica kadibna ilaahay subxaanahu watacaala sheekha cilmiga iyo markaa khayrka iyo wanaagga ayaa ilaahay tabaaraka watacaala uu siiyey ilaahay faham buu siiyey maskax baa la siiyey khayr fara badan ayaa la siiyey waa fadlullaahi yu'tiihi man yashaa wallahu duu fadlin cadiim waa fadli ilaahay subxaana watacaala cilmiga uu siiyo dee qof kastana cilmiga markaa lama siiyo sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica cilmiga wuxuu ka qaatay shuyuuq fara badan ama culummo fara badan ayuu markaa ka qaatay wuxuu ka qaatay culummo fii beledka ama mandiqada belda cunaysa ayuu ka qaatay ama dadkii markaa halkaas soo marayay ayuu ka qaatay sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica culummada sheekhu qaar fara badanna waa tilmaama qaarna culummada kale ayaa tilmaamay waxaa ka mid a culummada uu ka qaatay wuu ka faa'iidaystay sheekhu raximahullah raxma waasica ibraahim binu xamed binu jaasir wuxuu ka mid yahay culummada markaa uu sheekhu wax ka qaatay raximah allahu tacaala raxma waasica ayaa ka mid ahaa waxaa kale oo sheekhu wax ka qaatay ibraahim binu saalix binu ibraahim alqaxtaani waxaa kaloo ka mid ah saalix binu cuhmaan alqaadi sheekha waa ardaydii markaa uu culummadii iyo shuyuukhdii uu sheekhu wax ka qaatay raximah allahu tacaala waxaa ka mid a culummada iyo shuyuukhda wax ka qaatay sacb binu cabdillahi binu sacb tuwejiri waa ragga wax ka qaatay raximahullah raxma waasica cabdullaahi binu caayid alxarbi waa wuxuu ka qaatay qiraa'ada kitaabada sida wax loo qoro ayuu sheekhu ka qaatay raximahullahu tacaala raxma waasica waa belda ama mandiqada cunaysa ayay markaa kuwaasi joogeen waxaa kaloo ka qaatay cali binu moxamed binu ibraahim binu moxamed asinaani ayuu ka qaatay sheekhaas oo ka mid a culummada mandiqada markaa cunaysa waxaa ka mid ah culummada wax ka qaatay cali binu naasir binu moxamed abuwaadi oo ka mid ahaa culummada mandiqada markaa joogtay waxaa kaloo ka mid ahaa moxamed al-amiin maxmuud ashinqidi sheekhaasna oo ku dhashay mauritania ayuu ka qaatay waxyaabo fara badan sheekhu raximahullah wuxuu ka qaatay culuum alcarabiya ayuu ka qaatay sheekhu raximahullahu tacaala raxma waasica waxaa kaloo ka qaatay culummada moxamed bin cabdilcasiis binu moxamed binu cabdillaahi binu maanic markaa binu maanic sheekha kutub iyo dee waa leeyahay sheekhaana waa ka qaatay raximah allahu tacaala markaa raxma waasica waxaa kaloo ka mid a moxamed binu cabdilkariim bin ibraahim binu saalex waxaa ka mid a shuyuukhdiisa moxamed binu cabdillaah marka iyo culummo fara badan ayuu sheekhu wax ka qaatay mashaa'ikhda asheekh ibnu sicdi waxay tilmaamaysaa yani makaanada iyo halka sheekhu raximah allahu tacaala cilmigiisuu gaadhay inuu shuyuuq fara badan iyo cilmiga marka cilmigu inaanu ahayn wax qofku markaba iska marka cilmigu kaasaa markaa cilmiga markaa lagu gaadhaa oo qofku uu cilmiga markaa uu ku gaadhayaa sheekha raximahu اllahu tacaala raxma waasica dad fara oo kutubtaas waa markaa waa markaa leeyahay qudhiisa kutub marka waa ardayda sheekha ka aflaxday ayuu markaa ku jiraa culimmada markaa waaweyn ee ahlu cilmigu ka mid yahay wuxuu leeyahay kitaabka caanka la dhaha taysiir lcalaam taysiir lcalaam fi uu ku sharaxayo cumdatu alaxkaam sheekhu asheekh alcalaama cabdiraxmaan asicdi waxa uu ka tegey arday fara badan iyo talaamiid fara badan baa sheekha ka faa'iidaystay raximah allahu tacaala raxma waasica waxaa ka mida markaad ardayda uu ka tegey sheekhu waa sheekh alcalaama cabdullaahi bn cabdiraxmaan bn saalex albasaan wuxuu ka mid yahay hay-atu kibaar ulculamaa culimmada markaa waaweyn buu ka mid ahaa kutub fara badan oo ta'liif oo ayuu leeyahay sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica waxaana ugu caansan ama kutubtiisa ugu nafci badan taysiiru lcalaam uu ku sharaxayo kitaabka cumdat alaxkaam ee caanka ah ee alxamdu lilah ay ku intifaaceen dadka ardayda ee dulaabulcilmi ee yaryar nafcan cadiiman ayuu leeyahay waana la yaqaanaa tawdiixu alaxkaam aad uu ku sharaxayo buluuqulmaraam oo kutubta ugu fiican ee sheekhu raximah allahu tacaala uu ku sharaxay marka ardayda ayaa ka mida dadka ka faa'iidaystay ka aflaxay asheekh alcalaama cabdiraxmaan asicdi waxaa kaloo ka mida dadka ka faa'iidaystay cabdullaahi bin cabdiraxmaan bin naasir asicdi waa ibnu asheekh cabdiraxmaan waa inanu dhalay waxaana uu markaa ahaa daa cinaaya faa'iqa nin markaa cinaayo siiya kutubta iyo mu'alafaadka aabihii uu qoray raximahu llahu tacaala raxma waasica waxaa kaloo ka mida dadka uu maxaanku idhaahda ka aflaxay asheekh cabdullaahi bin cabdilcasiis alcuqayl ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah cabdullaahi binu muxamed ayaa ka mid ahaa cabdullaahi bn moxamed alfuhayd waxaa ka mid ah cali bn moxamed asaalixi moxamed bn sulaymaan albasaam asheikh alcalaama alimaam alfaqiih alusuuli moxamed bn saalex alcuthaymiin waa sheekheenna in fara badan caanka ah sheikh moxamed bn saalex alcuthaymiin wuxuu ka mid ahaa talaamiid ugu cadcadaa ardaydii asheikh cabdiraxmaan asicdi raximah allahu tacaala raxma waasica waana sheekhii ka dambeeyey sheekha ee kursigii ku fadhiistay masaajidkii aljaamic alkabiir ee cunaysa wuxuu noqday markaa sheekha dhaxalkii kursiga helay arday fara badan iyo talaamiid fara badan baa ka aflaxday sheekha raximah allahu tacaala raxma waasica sidii buu sheekhu markaa kursigii uu ku fadhiistay raximahu allahu tacaala raxmatan waasica sheekh moxamed bin saalex cuthaymiin waa imaam weyn ama waa caalim weyn oo la yaqaano waxaana uu sheekhu markaa meelo fara badan ayuu ahaa raxmatan waasica waxaa ka mida moxamed bin saalex alfudayl iyo yacni dad fara badan oo dee aan la koobi karin ayuu sheekhu markaa ka tegey oo ka aflaxay asheekh alcalaama sheekh cabdiraxmaan naasir asicdi raximah اllahu tacaala raxma waasica culummada iyo ahlu cilmigu aad iyo aad bay u ammaaneen oo ay jeclaayeen asheekh cabdiraxmaan naasir asicdi waxaa ka mid ah culummada ammaantay samaaxat asheekh asheekh cabdilcasiis binu baas wuxuu yidhi qaala asheekh kaana raximah اllah kahiiru اlfiqi wاlcinaaya wuxuu ahaa nin fiqi badan fahm fara badan oo cinaaye iyo dadaal siiya ayuu ahaa inuu barto qowlka raajixa ah inuu ogaado masaa-isha khilaafka ah oo kutubtiisao dhan waxay tilmaamaysaa qowlka saxda ah ee mukhtaarka la doortay masaa-isha fiqiga inuu sheego isagoo weliba ku dadaalaya daliilka iyo adilada isagoo sheegaya wa kaana cadiimu alcinaaya bikutubi sheikh alislaam ibnu taymiya wa tilmiidihi alcalaama ibnu alqayim wuxuu ku dadaali jiray sheekhu raximah ullah kutubta shaykhu lislaam ibnu taymiya iyo kutubta alcalaama ibnulqayim ardaygii ibnulqayim labadaasu ku dadaali jiray inuu daalacdo oo uu sheekhu ka faa'iidaysto raximahu llahu tacala raxma waasica wuxuu rajixi jiray sheekhu maa qaama calayhi daliil yacni muu rajixi jirin waxa ama xanaabiladu qabto ama fiqiga madaahibta uu ku barbaaray waxay qabaan laakiin wuxuu rajixi jiray daliilka raajixa ah ayuu sheekhu raximahullah raxma ee waasica uu rajixi jiray wa kaana qaliilu lkalaam hadalkiisu muu badnayn buui ibnu baas baa markaa ka warramaya ilaa fii ma tarataba calayhi faa'ida hadal dee faa'iido leh mooyaane mar kastaa muu hadli jirin ayuu yidhi ibnu baas wuxuuhi ibnu baas jaalastuhu waan la fadhiistay mar aan mar ah in hal mar ka badan maka iyo riyaad wa kaana kalaamuhu qaliilan hadalkiisuna muu badnayn ilaa fii masaa'il alcilm masaa-isha cilmiga ah wuxuu ahaa mutawaadic yani tawaaduc badan oo dadka isu tawaaduca ardayda dalaabada dadka caama iyo khaasadaba akhlaaqdiisu mid ay fiican tahay buu ahaa qofka kutubtiisa akhrista wuxuu garanaya fadligiisa iyo cilmigiisa iyo sida asheekh cabduraxmaan ugu dadaali jiray daliilka iyo adilada fa raximahu llahu tacaala raxmatan waasica hadalkii asheekh cabdilcaziz bin baas waxaa kaloo ammaanay culummada asheekh alcalaama asheekh cabdirasaaq cafiifi wuxuu yidhi asheekh cabdirasaaq cafiifi fa ina man qara'a musanafaatah qofka akhriya kutubta iyo musanafaadka ibnu sicdi ee raacraaca mu'alafaadka iyo kutubta uu alifay sheekh cabdiraxmaan sicdi ee hoos u fiiriya wuxuu garanayaa siduu cilmiga naafica sheekhu ugu uga shaqeeyey hadday tahay daalacasho hadday tacliin tahay akhlaaqdiisa iyo siiradiisu inay fiicnayd xaaladiisu inay toosnayd inuu ahaa walaalihii iyo mid insaaf iyo cadaalad u sameeya mid iska ilaaliya waxa xumaanta ama sharka ama khilaafka ama shiqaaqa ama dhibaatada keenaya walaalaha uu iska ilaalin jiray fa raximahu llah raxmatan waasica waxaa kaloo ammaanay oo asheekh moxamed bin saalex alcuthaymiin wuxuu yihi sheekhu ina rajula qalla ninkaa wuxuu ka warramaya sheekhiisii way yar tahay cid la mida wakhtiga casrigiisao kale in la helo hadday tahay cibaadadiisii way cibaado badnaa hadday tahay cilmigiisii hadday tahay akhlaaqdiisii wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan mid la mucaamula ama la fadhiista qofka yar iyo qofka weyn bixasabi maa yaliiqu bixaalih wuxuu ahaa mid la socda oo fiiriya xaaladda dadka fuqarada xaajadooda baahidooda mid la socda ayuu ahaa sheekhu raximahullah wuxuu ahaa kaana sabuuran mid u sabir badan buu ahaa waxa dadka dhibaatada kaga imanaya hadday hadal tahay hadday ficil tahay dadka dhibaatadooda yani qofbuu weliba qofka daaciga ahi dee dadku hadal badan bay ku dhibayaan marka haddaanu dul qaadan oo aanu sabir badan samayn dacwadna ma gaadhsiinayo xaqna ma xambaarayo sharcina dadka ma gaadhsiin karo marka saasuu ahaa wuxuu jeclaa cudurdaarka qofka hadday wax ka dhaco ama qalad ka dhaco wuxuu jeclaa inuu sheekhu u cudurdaaro ayuu jeclaa oo haddii ay dee wax ka dhacaan ama inuu cudurdaarka ayuu aqbali jiray sheekhu raximahu llahu tacaala raxma waasica waxaa kaloo ammaanay asheekh moxamed xaamid alfiqhi wuxuu yidhi waxaan bartay sheekh cabdiraxmaan in ka badan labaatan sannadood waxaan bartay alcaalim asalafi waa caalim salafiya oo mudaqiqoo masaa-isha ku dheeraada oo muxaqiqoo wax kala saara daliilka iyo adilada raadiye oo baadha ayuu ahaa raximahullah marka marka daliilku u caddaado mid raaca ayuu ahaa daliilka iyo adiladana mid aan ka leexan ayuu ahaa raxima allahu sheekh cabdiraxmaan asan sacd waxaa kaloo ammaanay sheekh cabdalla albasaam isaguna wuxuu yidhi wuxuu noqday sheekh marjic bilaadihi ummadda oo dhani waxay noqotay mid markaa ay u laabato cumda ay cuskadaan fii jamiici axwaalihim wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan sicdi ardayda kooxdhiga macallinka ardayda ummadda iyo dadka caamada ah ka wacdiya imaamka masaajidka salaada tukiya khudbadda ka akhriya beledka iyo bilaadka dhulka ka u fitiyooda waraaqaha iyo wasaa'iqda mid u qora nikaaxa iyo ankixada iyo guurka iyo waxa la xidhiidha mid u dhammeeya ayuu ahaa dadka oo dhani waxay kala tashan jireen umuurtooda iyo waxa khusaysa ayay kala tashan jireen sheekh cabdiraxmaan asicdi yani wuxuu ahaa qof yani marka ikhlaas badan oo tawaaduc badan oo dadku markaa ay ku xeeran yihiin dadku marka ay jecel yihiin buu ahaa sidaasaa markaa culummadu raxmatullaahi tacaala calayhim ay u ammaaneen in akhlaaqdiisa ay badnayd tawaaduciisa ixtiraamkiisa dulqaadkiisa sabirkiisa cilmigiisa ayay u ammaaneen intaba isaga ahaa caalim mucallim imaam khadiibka qaadiga madrasadda macalinka waxaba isagaa isku ahaa raxima allahu sheekh alcalaama sheekheena sheekh cabdiraxmaan sicdi raximah allahu tacaala raxmat marka culimo fara badan oo ahlucilmiya ayaa markaa ammaanay gabayo fara badan ayaa markaa sheekha raximah allahu tacaala loo tiriyey oo sheekha loogu markaa loo tiriyey sheekhuna qur-aanka kariimka u xafidsanaa sheekhu isagoo yar ayaa markiiba uu ku barbaaray maxaanku cilmiga inuu qaybo isagoo da-diisuba ay yar tahay ayaa sheekhu wuxuu xafiday alqur'aan alkariim wuxuu ku dadaali jiray xalaqaadka qur-aanka kadibna sheekha ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu waafajiyey inuu qur-aanka markaa sheekha uu xafido kadibna sheekhu markuu qur-aankii kariimka xafiday cilmigii iyo dalabkii uu u fadhiistay ayuu sheekhu markaa raximah allahu tacaala raxma waasica isagoo da-diisuba saddex iyo labaatan jin saddex iyo labaatan da-diisu ay tahay ayaa sheekhu wuxuu fadhiistay inuu dadka wuxu dhigo ardayda duruusta dullaabta inuu siiyo isagoo yarba wuxuu bilaabay fatwada inuu dadka u fitiyoodo inuu dadka u tawjihiyo isagoo da-diisuba aanay sheekha weyneyn raximah allahu tacaala raxma waasica sidaasaa cilmiguu ku gaadhay waayahay xagga madhabka fiqiga sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica wuxuu ahaa mid macrifo iyo aqoon ula cilmi fiqiga hadday tahay usuul fiqiga hadday tahay furuucda fiqiga ayuu ahaa waqad kaana fii awala amrihi mutamasikan bimadhabi imaami axmed raximah llah markii u horeysay yani wuxuu ku barbaaray madhabka imaamu axmed raximah llah madhabka xanaabilada ee dee aabihii iyo awowii iyo dadkoodii iyo reerkiiba ay ku barbaareen qofkuna yani wax dadku ku barbaaran buu ku barbaaraya wuxuu ahaa sheekhu mid idilaac waasica u leh oo aad iyo aad u daalacda kutubta laga alifay fiqiga alxambali kutubta fiqiga marka xanaabilada ayuu sheekhu cilmi fara badan u lahaa sheekhu markaa nin daalacsho fara badan buu ahaa waxaanu aad u daalacday kutubta khilaafka ee ka sheekaynaysa khilaafka madaahibta raximah allahu tacaala raxma waasica markii dambe sheekhu wuxuu fidiyoon jiray waxa daliilka uu rajaxo ama tacliilka ama daliilka ama waafaqsan qawaacidda shareecada ayuu sheekhu alifi jiray ayuu sheekhu rajaxi jiray raximah llahu tacala raxma waasica sheekhu ibnu sicdi wuxuu alifay kitaab la dhaha almukhtaaraat aljaliya wuxuu sheegaya masaa-isha raajica yacni xanaabiladu waxay qabaan iyo qowlka markaa raajixa ama qowlka saxda ah ayuu kitaabkaana ku sheegay waxa la dhaha almukhtaaraat aljaliya marka qofka kitaabkaa daalacda waxaa u caddaanaysa sheekhu in uu mar kasta qaato adilada iyo waxa u rajaxa inuu sheekhu qaato raximah allahu tacaala raxma waasica markuu ka warramayey biyaha iyo aqsaamul miyaah biyuhu qaybahay u kala baxaan sheekhu yacni xanaabiladu biyaha waa i kala qaybiyaan biyuhu waa saddex qaybood ama waa afar qaybood wuxuu yidhi asawaab ana alma'a nawcaan biyuhu waa laba yani wuxuu diidayaa amkuradirayaa qowlka biyo wala biyo daahiro mutahira iyo biyo nijaasa marka asaxiix sheekhu waxyaabaha aqwaasha aan saxda ahayn ama madaahibta fiqiga ee aan saxda ahayn ee culummada qaar ka mid ku tagaan sheekhu waa radin jiray raximah allahu tacala raxma waasica sheekhu tarjiixaadka shaykhulislaam ibnu taymiya iyo sheekhii weynaaye ibnulqayim ayuu sida qaalibka ama sida badan sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica marka waxaa la odhan karaa wuxuu aad ugu ta'asuray kutubta ibnu taymiya shaykhulislaam iyo ibnuulqayim qofka fiiriya siirada ama taariikhdii alcallaama asicdi siirat alcallaamati asicdi waxaa u caddaanaysaa culimmada ugu waaweyn ee uu sheekhu ku ta'asuray ama raadeeyey waa laba sheekh shaykhulislaam axmed ibnu taymiya wa tilmiiduhu ibnuulqayim iyadoo dee masaafo fara badan u kala dhexayso lix qarni ama toddoba qarni u kala dhexeeyaan laakiin waxaa la odhan karaa kutubtii labadaa sheekhba waa raadaysay waa ku ta'asuray waa qaatay isagoo sheekhu dee jecel culuumtii iyo cilmigii salafkii saalixa ahaa maray madhabkii salafkii nusuusta asmaada iyo sifaadka iyo tawxiidka uluuhiyada tawxiid ulcibaada maray sheekhu madhabkii salafkii saalixa ahaa kutubta culummadana aad iyo aad bu weliba sheekhu ugu ta'auray xagga fiqiga iyo kutub fara badan oo fiqiya iyo fataawo fiqiya oo fara badan buu sheekhu raximah llahu tacaala ka tegey xagga markaa raadka uu kaga tegey sheekhu raximah llahu tacaala ardaydiisa sheekhu marka ardayda uu duruusta u dhigayo qaabka midka tacliinta uu mari jiray sheekhu kitaabka ardayda uu u bilaabayo ayuu la tashan jiray yacni kaana yastashiir tullaabahu ardayda ayuu la tashadaa markuu kitaab dhigayo oa kitaabkay baan marinaa kitaabkay baan dhigaa waa dariiqada ugu horreysu mari jiray sharku wuxuu ku dadaa jiray inuu sameeyo munaadaraat bimacnaa ardaydu inay munaadaro sameeyaan kan inuu masalo ka hadlo kana daliil kale keeno kana daliilkii daliil kale uu markaa markaa munaadaraat oo keenaysa munaaqasha iyo ardaydu inay masaaisha ka wada hadlaan ayuu sheekhu ku dagaa iska adka rigelinaya ayaa sheekhu raximahullah wuxuu ku dadaali jiray inuu masaa-isha cilmiga ardayda su-aalaha weydiiyo oo uu eego bal jawaabta ay ka bixinayaan si ardaygii fahamkiisii iyo intibaah uu ardaygu ku baraarugayo mar kasta uu marka uu la socdo oo waxaa kaloo sheekha lagu yaqaanaa darsiga inuu mar kasta kusoo celiyo icaadatu duruus duruustii uu qaatay shalay in mar kale uu kusoo celiyo si macluumaadku ardayga uu ugu sugnaado adhaanihim dihnigooda iyo maskaxdooda si ugu sugnaado sheekhu marka wuxuu ku dadaali jiray inuu munaaqashada as-ilada mudaakarada muraajacada itixaan inuu ka qaado ardayda si markaa ardaydu ay markaa uga faa'iidaystaan sheekha raximah allahu tacaala raxma waasica xagga ta'liifka kutubta uu sheekhu alifaa yacni waxay tahay kutub aada u fiican markaa sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica kutubtiisa waxaa laga yaaba marmar qaar in aanu maraajic fara badanba u doonan inuu yeedhiyo raximah allahu tacaala oo uu yidhaahdo qora oo markaa la qorto oo fawaa'id uu ka diyaariyo ayaa sheekhu raximah allahu tacaala raxma waasica kitaabkiisa tafsiirka la yidhaha taysiiru lkariim araxmaan fii tafsiiri kalaami lmannaan wuxuu ahaa wa kaana yumliihi imlaa'an kitaabka uu yeedhinayo tafsiirkaa tusaale ahaan wakhtigaas isagoon kitaabka loo tafsiira soo laabanayn aan u laabanayn buu yeedhin jiray markaa fawaa'idda marka ardaygu aayaddii buu akhrinayaa ama sheekha aayaddii akhrinaya marka asnaa alqira'a la akhriyo sheekhu waa fasiraa aayaddii macaanideedii istinbaadkii wixii laga qaadanayay wixii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u furay ee fahana ayuu sheekhu markaa qorayay u jeedinayey marka xagga sida sheekhu uu u qoray tafsiirka iyo kitaabka ilaahay siduu ugu dadaalay sheekhu raximahullah raxma wasica marka qur'aanka iyo culumti wa huwa tafsiirun cadiim laa yastaqni canhu taalibu cilmin ardaygu ka kaaftoomi maayo yacni ardaygu wuxuu u baahan yahay kitaabka waayo cibaaradiisa iyo hadalkiisu uu fudud yahay macnahana uu caddaynaya maqsirta iyo asraarta iyo xikmadda iyo maqsadka laga leeyahay tashriica alfaad adag iyo hadal adag ma odhanaya sheekhu raximahullah raxmawase marka tafsiirkiisaasi aad iyo aad ayuu sheekhuna waa ka odhanaya waxa fara badatay tafaasiiru ala'ima kutubta qaar way dhaadheer tahay qaarna way koobkooban tahay laakiin sheekhu wuxuu maraya dariiqayro dhexdhexaada maqsuudka iyo macnahana caddaynaysa siyaaqa kalaamka waxa loo keenay ujeeddada fawaa'idda laga qaadanayo masaa'ilsha fiqiga masaa'ilka ictiqaadka wuxuu marayaa madhabka salafka saalixa ayuu sheekhu marayaa raximahullah raxma wasic marka kaasaa ugu horreeya waxaa kulu alifay sheekhu qur-aanka ama tafsiirka kitaabka la yidhaha taysiiru latiif almannaan fii khulaasati tafsiiri alqur'aan waa kitaab aad iyo aad u fiican marka wuxuu odhanayaa faqad kuntu katabtu kitaaba fii tafsiiri alqur'aan waxaan qoray ama aan alifay kitaab fii tafsiir lqur'aan oo mabsuud ah mutawalah oo dheer waa kitaabkii hore kadibna sheekhu kitaab yaroo taysiira latiif oo kii hore uu soo khulaasaynayo tafsiirkiisii hore ee taysiiru lkariim araxmaan oo qodhiisu aanu adkayn ayaa haddana taysiira latiif almannaan fii khulaasati tafsiirlu marka waa kitaab aad iyo aad u fiican sheekhu waxa kaluu qoray kitaabkeenna laydhaa aynu akhriyi doono wa huwa kitaabunaa alqawaacid alxisaan litafsiiri اlqur'aan kitaabka laydhaa alqawaacid alxisaan litafsiiri اlqur'aan markaa sheekhu kitaabkan sabciina qaacida waa toddobaatan qaaciido oo qofka ka caawinaysa inuu hadalka ilaahay tabaaraka watacaala fahmo yacni kalaam ullah hadalka ilaahay jala wacalaa ayuu si fiican qofku marka uu u fahmayaa oo marka waxyaabo fara badan oo muqadimada hore ayaad eegi kartaa qofkii kitaabka haya wuxuu odhanaya fa haadihi usuulu wa qawaacid waa usuul iyo qawaacid fii tafsiiri اlqur'aan alkariim oo weyn jaliilat اlmiqdaar cadiimat nafci waxay qofka dhigta ka caawinaysaa ama qofka muta'amilkee fiiriya waxay ka caawinaysaa calaa fahmi kalaam illah hadalka ilaahay inuu fahmo walihtidaa bihi inuu ku hanuuno makhbarkeeda iyo xaqiiqada ku jirta ayaa ka weyn inaan sife inuu kuu sifeeyo waxaa ka weyn xaqiiqada uu qokitaabka ka heli doono ayaa markaa qofka waxay u furaysaa duruqda ama dariiqa tafsiirka hadalka ilaahay si loo firo iyo manhajka saxdaa ee loo marayo hadalka ilaahay marka la fahmayo ayuu sheekhu markaa waa dariiqada saxdaa ee loo fahmayo marka qur-aanka la fasirayo ama hadalka ilaahay tabaaraka wa tacaala marka la fasirayo marka dee tafsiirka qur-aanka kariimkaa intaan la akhriyin inuu qofku qawaaciddan akhristo usuushan inuu fahmo man xurima alusuul xurima alwusuul markaynu dee usuusha dariiqa loo marayo qaabka tafsiirka loo marayo eeaasaaska tafsiirka loo marayo marka sheekhu kitaabka alqawaacid alxisaan litafsiiri alqur'aan waa kitaab aad u fiican bilmunaasaba waxaa sharaxay ama tacliiq saaray asheekh alcalaama asheekh moxamed binu saalix alcuthaymiin marka tacliiqaasina ama sharaxaasina waa daabacan yahay inkasta oo cajalada ay yihiin ilaa labiyo toban shariid oo sheekh moxamed binu saalix cuthaymiin uu ku sharaxayo iyaduna waa nuurun calaa nuurin waa nuur calaa nuur yani maa sha allah sheekhu alqawaacid alxisaan wuxuu ka faaruqay qoritaankeeda iyo taaliifkeeda kun saddex boqol iyo shan iyo lixdanki waa kutubtii ugu horreysay sheekhu qoro waxaa kaloo sheekhu qoray kitaab la dhaha almawaahib arabbaniya almawaahib alrabbaaniya min alaayaat alqur'aaniya waa risaalad aad u fiican oo sheekhu raximahu اllahu tacaala raxma waasica ahnaa'a qiraa'atihi likitaabi اllahi tacaala fii shahri ramadaan isagoo ramadaan qur'aanka akhrinaya ayaa markuu qur-aanka akhriyo tadabur buu ku samaynaya ama qur-aankii faham buu ku samaynaya marka qur-aanka uu faham ku samaynayo sheekhu raximahullah ayuu fawaa'idda soo maraysa uu qori jiray wuxuu muqadimada ku odhanaya haadihi fawaa'id fataxa allaahu calaya waa fawaa'id ilaahay tabaaraka wa tacaala ii furay fii haada shahr almubaarak waa ramadaan yani qofku xataa ramadaan inuu qur-aanka akhriyo inuu tadaburo sidii salafkii saalixa tadaburka uu qur-aanka fiirinayo waxyaabo badan buu ka qaadanaya aayad uu akhriyo xikmadda laga qaadanayo ama faa'iida laga qaadanayo xikmadda ku jirta amarka ku jira nahyiga ku jirta ee fahamka ku jira ayuu qofku waa inaanu muruur aanu iska marinuune yani afalaa yatadabbaruuna alqur'aan qur-aanka waxaa loo soo dejiyey in la fahmo macnaha oo tafsiirka qur-aanka macnaha qur-aanka in la fahmo ayaa markaa qur-aanka markaa loo soo dejiyey oo la fahmo ayaa qur-aanka loo soo dejiyey marka hadi fawaa'id fatax allahu calaya biha fi hada shahr almubaarak nasaluhu lmasiid amin marka waa kitaab aad u fiican almawaahib alrabbaaniya min alaayaat alqur'aaniya waa kitaab aad u fiican ilaahay subxaanah wa tacaala hadduu fursad ama nolosha ina siiyo ayaynu mar baynu akhriyi doonaa waxaa kaloo ka mid a kutubta alifay marka sidaas oo kale fawaa'id wuxuu alifay kitaab la dhaha fawaa'id mustanbata min qisati yuusuf fawaa'id mustanbata min qisati yuusuf marka fawaa'idda mustanbat min qisati yuusuf waa risaalad yar oo kooban wuxuu kaga sheekaynayaa sheekhu raximah allahu tacaala qisada iyo fawaa'idda laga qaadanayo ilaahay tabaaraka wa tacala wuxu laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab marka cibarka laga qaadanaya qisata yuusuf iyo ambiyada iyo dee rususha oo dhan cumuum ahaan ayuu marka halkaa qisada yuusuf weliba ayuu si fiican uga waramayaa laqad kaana fii yuusufa waikhwatihi aayaatun lisaa'iliin marka waa kitaab aad u fiican fawaid mustamad munqasim waxaa kaluu alifay kitaab la dhaha addalaa'il alqur'aaniya fi ana alculuum الnaaficata alcasriya daakhilaة fi اdiin اlislaami waa dalaa'isha qur'aanka ee tilmaamaysa culuumta naafica ah ee casriga ah waxay ku jirtay soo hoosgelaysaa ama koobsanaysaa diinta islaamka waa risaalad yar oo fiican oo sheekhu kaga warramayo diinta islaamka culumteeda macaarifteeda maxaasinta shareecada islaamku ay leedahay ayuu halkan oo kaga warramayaa waa kitaab aad iyo aad fiican markaa qur'aanka iyo tafsiirkiisa iyo culumtiisa kutub fara badan ayuu ka alifay caqiidada xadiiska aadaabta mawaacidda qawaacidda fiqiga ah fiqiga kutub fara badan ayuu sheekhu marka uu ka alifay oo ku caddaynayo diinta saxda ah iyo caqiidada saxda alcaqiida alislaamiya uu sheekhu raximah اllahu tacaala raxma waasica risaalad buu leeyahay uu kaga warramayo risaala can yajuuj wamaajuuj markaa risaaladdaa yajuuj iyo majuuj waa risaalad yar oo kaga warramayo xaaladda yajuuj iyo majuuj in kasta oo risaaladdaa waxa uu sheekhu aad moodo masalada uu ku rajaxayuu leeyahay waxaa yaajuuj iyo maajuuj loola jeedaa turkiga iyo yunaanka iyo faransiiska iyo almaaniya iyo ruuska iyo yaabaan iyo amerikaanka waxyaabaha noocaas oo ku taqriirina sheekhu raximahullah raxma waasica waa qowl markaa risaaladda waa qowl aan sax ahayn waa bimacnaa waa qowl aan raajix ahayn markaa risaaladda iyada waa risaalad gaara waa la taabacay laakiin sheekhu dee qowlka uu ku tegay qowl saxa maaha inkastoo culummadu waxyaaba kale ay sheeg sheegaan laakiin sheekhu dee yukhti oo yusiib waa insaan waa bashar culummadu waa mujtahid hadduu ijtihaado ajar buu leeyahay uu asiibona laba ajar buu markaa uu leeyahay sheekhu kutub fara badan kitaab buu kaga warramayaa risaalad buu ka alifayay shurbu dukhaan sigaarka in la cabaa inuu xaaraan yahay oo aad u fiican uu kaga warramayo xukunkeeda iyo axkaamta sigaarka shurbu dukhaan inay markaa ay xaaraan tahay khudabka kutub fara badan kudhiisa uu ka alifay luqadda carabida kutub buu ka alifay marka waxyaabahaasoo dhan waa ka alifay sheekhu raximah llahu tacala marka hadalka ilaahay iyo kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam sheekhu waa aad iyo aad buu ugu khidmeeyey sunnaha ugu khidmeeyey caqiidada ugu khidmeeyey ilaahay tabaaraka wa tacaala fii miisaani xasanaatihi ha ka abaalmariyo sheekh cabdiraxmaan naasir asicdi marka kitaabkeena alqawaacid alxisaan insha allahu tacaala waxaynu bilaabi doonaa habeenka dambe ayaynu matniga akhriyi doonaa qofka tacliiqa sheekh ibnu cuthaymiin qudhiisa mashaaikhdeenna a'immadeenna waayo culummadu waa warasat alambiyaa yacni ambiyada iyo rususha waxaa loo soo saaraa inay dadka xaqa iyo shareecada soo gaarsiiyaan marka halkii ambiyada iyo rususha waxaa jooga culummada iyo ahlucilmiga yacnii shareecadii bay xambaarsan yihiin wayna soo gaarhsiiyeen waynoo sharaxeen wayna fahansiiyeen ilaahay tabaaraka wa tacaala daraaddii ayay u samaynayaan kutub bayna soo gaadhay hadalkoodii bayna soo gaadhay cilmigoodii bayna soo gaadhay ilaahay fii miisaani xasanaatihim arrintaa ha ka yeelo raxima allahu mashaaikhdeenna a'immadeenna culimmadeenna ilaahay ha u naxariisto sheekh alcalaama cabdiraxmaan bin naasir asacdi ilaahay ha u naxariisto sheekh moxamed bin saalex alcuthaymiin a'immadeennii kale sheekh albani sheekh muqbil binu haadi alwaadici sheekh ibnu cuthaymiin sheekh ibnu baas fawsaan mashaayikhdina ilaahay ha xafido kuwa dhinta allah ha u naxariisto ilaahay wa jamacanaa bihim fii jannaati naciim ilaahay jannaata naciim dhammaanteen haynagu kulmiyo ilaahay sidaasaynu weydiisanaynaa rabbanaa aatina fi اdunya xasana wafi اlaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar halkaasu maanta insha allah wixii su-aalahana waynu ka jawaabi doonaa in sha allahu tacaala baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أن وحواتب قف كست أو مسلمة أو مؤمنة صارا إن راعوا كتابك إلهي تبارك وتعالى إيه سنها رسولك عليه الصلاة والسلام إيه طريقة أي مران asxaabtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam saxaabadii taabiciintii atbaaca taabiciin ilaahay tabaar eh, rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskii xadiis abi najiix calaykum bisunnatii sunnati alkhulafaa alraashidiin almahdi qaadanoynu qabsanno dariiqada rasuulka calayhi salaatu wasalaam dariiqata annabiyi sala allahu calay wasalam iyo dariiqadii khulafadii dadkii rasuulka raacay calayhi salaatu wasalaam dadkii salafkii saalixa ahaa dariiqaday mareen ilaahay doortay la ammaanay inaga cilmiga badnaa inaga khayrka badnaa ayaynu raacaynaa taasaa qofka waajibka saaran waa taa qofka ma saarna inuu yidhaa anigu xanafi baanay mashaafici baanay xambali baanay xanafi baanay daahiri baanay maaliki baanay qofka taasi shay qofka saaran maaha bal inuu qofku yidhaahdo anigu shaafici baanay xanafi baanay maaliki baanay dadka muslimiinta ah tacasubka madhabiga ah dhibaato fara dadka muslimiinta uu ku keenay in kitaabkii ilaahay ka tagaan sunnihii ka tagaan axaadiistii saxiixaha ka tagaan daliilkii ay ka tagaan oo ay yidhaahdaan shaaficiyaanu ahayn ama maalikiyaanu ahayn ama waxan baanu ahayn baaraka allahu fiikum qofka waxaa saaran inuu raaco daliilka adilada cilmiga inuu qofku raaco ayaa saaran baaraka allahu fiikum qofka ma saarna madhab mucayan inuu raaco inuu qofku yidhaahdo anigu shaafici baanay anigu xambali baanahay anigu waxaasaanahay waa bidca timi cusuurtii dambe timi laakiin dadkii hore kitaabka ilaahay sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam dariiqadii saxaabada dariiqadii salafka dadkii fiicnaa dariiqadoodun bay maraan bidcadan dambe ee tacasubka madhabiga ah ee bidcata tacasub almadhabi ee madaahibta loo tacasubayo ee adilada laga tegayo ee axaadiista saxiixa laga tegayo waa shay markaa walaalayaal baaraka allahu fiikum baatila a'immada waaweyne la raacaya imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo imaamu maalik a'immada waaweyn laftoodu waxay diideen taqliidka wax la yidhaa waxay in fara badan culummada iyo ahlucilmigu a'immadu ay yidhaahdeen idaa saxa alxadiisu fahuwa madhabi xadiisku hadduu ansaxo waa madhabkaygii yacni marka ahlucilmiga iyo culummadu mar kasta waxay odhanayeen xadiiska rasuulku hadduu ansaxuu sugnaado ama idinsoo gaadho xadiiskunbaa la qaadanaya yacni marka xujadu maaha qowlka sheekha xujadu waa daliilka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaala allaahu qaala rasuuluhu qaala saxaabatu cilmigu waa kaa weeyaan culummada iyo ahlucilmiga waynu jecelnahay waynu ixtiraamnaa waynu u ducaynaynaa ilaahay dembigooda ha dhaafo yukhti'uun wa yusiibuun way gefi karaan way casiibi karaan yaclamuun yajhaluun intuba waa dhici kartaa waxaa laga yaabaa xadiisku inaanu gaadhin waxaa laga yaabaa in xadiiskaas dariiqo kale ku gaadho oo aan sax ahayn rafcu lmalaam can a'immati alaclaam rafcu lmalaam can a'immati alaclaam yani culummada iyo aclaamta waa iyagoo loo cudur daaraya waa macduurin bay ahaayeen waxaa laga yaabaa xadiisku inaanu gaadhin baa laga yaabaa sheekha marka qofka waajibka waxa saaran inuu deliilka raaco marka deliilkuu soo gaadho haa way bannaan tahay kutubta inaynu ka faa'idaysano kutubta shaaficiyada waynu dhiganaynaa kutubta xanaabilada waynu dhiganaynaa kutubta maalikiyada waa ka faa'iidaysanaynaa nastafiid kutub alxanafiya kutubta ahlucilmiga waynu ka faa'iidaysanaynaa fiqigii baa laga qaadanaya axaadiistii baa laga qaadanaya waynu ka faa'iidaysanaynaa kutubtii culummada iyo ahlucilmiga oo aad iyo aad baynu culummada iyo ugu xidhanna waynu ka faa'idaysana kutubtii culummada ka tegi mayno waa kutubtii fiqigii dee kutubtii adiladana ka tegi mayno inaad taqaano inaad dhigato bukhaariga inaad muslim ka dhigato inaad dhigato inaad dhigato muslimka sunanka masaaniidda kutubta sunnaha kutubuladilla qudheeda waa inaad dhigato kutubta fiqiga ka maanu mayso kutubta adilada iyo kutubta sunnaha iyo kutubta cilmiga markaa ka maarmi mayso baaraka allahu fiikum marka si kastaba ha ahaato culummada waynu ku xidhannahay laakiin macnaheedu maaha wax kasta oo kitaabkaa ku yaala sax iyo qalad waan ku raacaya wixii ay tidhaahdaba shaaficiyadu waan qaadanaya dee walaalayaal waa shay baatila weeyaan wayna tiraha maxaa u daliila adigu ma isweydiisay maxaa daliila baaraka allaahu eh, fiikum waxaan rajaynaya in la fahmay eh, wixii kalena waa lasoo gudbi doonaa in sha allahu tacaala baaraka allahu fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu Eh, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ان haddaan in yar waramo الدعوة السلفية weliba si gaar ahaan masaajida iyo maraakista ay ku leedahay dacwa salafiya ama hargeysa ama burco Eh, bixamdi illaahi tacaala aad iyo aad ayay u badan yihiin waxaa jirtay mar ah, hal masjid aan dacwaddu gacanta ku hayn oo dad mukhaalifiina oo khilaafsan adacwa salafiya ay gacanta ku hayeen lilaahi alxamd ilaahay baa mahadda subxaanahu wa tacaala iskale waa fadli ilaahi tabaaraka wa tacaala Een, iminka dacwa salafiya masaajida fara badan iyo maraakis fara badan bay leedahay xagga maraakista ee markiska la yidhaa ee ugu horeeyey ee umul maraakis waa markis ama machad sunna litacliim alculuum الsharciya waa machad sunna waa machadkii u horeeyey ee laga aasaaso sagaashan iyo ilaa sideedii sagaashan iyo toddobadii ayaa uu markaa la aasaasay iminkana maasha allah masaajid iyo dhismaba waa leeyahay marka lilahi alxamd macad sunna duruus fara badan iyo daraasaad fara badan baa ka baxa wuxuu ku yaalaa markaa hargeysa ayuu ku yaalaa macad sunna fi hargeysa ayuu ku yaalaa Een, ardayda dhigataa ilaa laba boqol waa ku dhowdahay ardayda qaar ka midii waa sakan ay degan yihiin Ee, duruusta waxaa sida qaalibka ah ay baxdaa gelinka hore Ee, mashaa'ikhda dhigta waxaa ka mida ee, sheekh muuse tarax sheekh maxamed xuseen jaamac Ee, anigu waan qudhaydu ka dhigaa ee, sheekh maxamed diiriye marka ee, sheekh cabdirasaaq cadnaan Ee, waa la badan yahay mashaa'ikh fara badan ayaa markaa ee, macad sunna waxaana la odhan karaa waa macadka ee, midhihiisa iyo thamaradiisa la taaban karo ee lilahi alxamd ilaahay subxaana wa tacaala arday fara badan ay ka baxaan ee, marka ay ka faa'iidaystaan waxaa kaloo ka mid a ee, meelaha wax lagu akhriyo ee, marka ee, daaru al-iimaan isagana waxaa ee, gacanta ku haya duruusta masaajidka masjid uliimaan ee, asheekh abu khaalid axmed cabdisalaam aadam ayaa isaguna ee, haya waana ee, duruus iyo fara badan ayuu sheekhu ka akhriyaa walilahi alxamd waxaa kaloo ka mid a ee, masaajidada duruusta uu ka baxo masjid al ansaar waxaana isagana in badan aa maqasheen ee, asheekh cabdallah albarbaraawi ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmaray sheekha duruus naafica oo fara badan ayuu sheekhu een, ka dhigaa ee, iyo meelo kale oo masjid nakhiil masaajidka la yidhaa sheekha qudhiisu wuxuu ka bilaabay darsi saxiix albukhaari oo uu halkaa sheekhu ee, dad badan iyo arday fara badan iyo dalabo fara badan ay ku xidhan yihiin as'alu allah an yubaarika fii cilmihi tabaaraka wa tacaala Ee, sheekh eh, waxaa kaloo jira ee, machad la yidhaha machad ulixsaan isagana waa qur'aanka kariimka taxfiidkiisa waxaa ya sheekh yaasiin ibraahim cabdi isaguna ee, wuxuu tafsiirka qur'aanka kariimka imika ka akhriyaa masaajidka barakaysan ee masjidu nakhiil marka masjidu nakhiil isagu wuxuu ku yaalaa suuqa ee, magaalada magaalada dhexdeeda centerkeedu ku yaallaa masjidu nakhiil marka daraasaadka iyo duruus fara badan ayaa masaajidkaana ka socota sidaas oo kale masjid abi hureyra isagana duruus eh, iyo daraasaad baa isagana ka socda oo aan ka akrinaa oo marka buluuqul maraamka iyo eh, sharxu masaa'il jaahiliya iyo marka eh, kutub durar albahiya eh, masaa-ishii fiqiga shawkaani marka alxamdu lilah yacni khutabka waa laga akhriyaa masaajidada ee duruusta waa laga akhriyaa dowraad baa lagu qabtaa masjidu nakhiil waxaa la odhan karaa yacni dacwadda dacwa salafiya way iftiimaysaa nuur badan baa ka baxaya oo ay leedahay markaa magaalada lilaahi alxamd markaa magaalada anxaa almadiina aad iyo aad bay dacwa salafiya uga taagan tahay walilaahi alxamd waxaad mudda dacawaadka kalaba inaanay markaa baxayn oon iftiin fara badan aan lahayn xagga burco waxa isaga duruusta naafica ah iyo kutubta cajiibka ah ee taagan shaykhunaa sheekh sheekh alcalaama sheekh cabdilkariim xasan xoosh oo in fara badan tawxiidka faafiya sunnaha faafiya mubtadicada iyo ahlubidaca dhuunta u taagan ilaahay tabaaraka watacaala miisaan xasanaatihi sheekhaa ka abaalmariyo in fara badan buu u sabray dacwo salafiya tawxiidka inuu faafiyo sunnaha inuu faafiyo mukhaalifiintu aad iyo aad bay u necab yihiin ilaahay tabaaraka watacaala sheekha ha ayido ha waafajiyo ha u nusreeyo sheekhuna tafsiirna waa akhriyaa tafsiirka waxaa kaloo sheekh cabdulkariim uu akhriyaa saxiix albukhaari wuxuu hayaa macadka laydhaha macad sunna fii burco mashaayikhda kalena masaajidada kale duruus iyo daraasaad bay ka akhriyaan laakiin waxaa ugu caansan macad sunna fii burco oo daraasaad iyo duruus fara badan mashaayikhda ay ka akhriyaan waxaa ka akhriya sheekh cabdirasaaq albani sheekh cabdulkariim sheekh cuthmaan sheekh xuseen cabdi cilmi sheekh nuux mashaayikh fara badan ayaa markaa daraasaad iyo duruus ka akhriya marka dacwa salafiya halkaana oo cilmiga naafica waa ka taagan tahay marka alxamdu lilah yani khayrku waa jiraa ilaahay tabaaraka watacaala waxaynu weydiisanaynaa tawfiiq iyo waafajin iyo in ilaahay tabaaraka watacaala cilmiga naafica iyo faafinta cilmigaa la faafinayo inuu ina waafajiyo waayo alculamaau warasatu alambiya culammadu waxay dhexleen halka ambiyada in tawxiidka la faafiyo in sunnaha la faafiyo in cilmiga la faafiyo ma aha in dee jahli la faafiyo ama khuraafaad la faafiyo ama ummadda la halaago ama ummadda inkaaro kale laga shaqaysto ama ummadda la xasuuqo ama meelo kale laga dhaco ama baarlamaan la galo xal maaha in masaajidada iyo xalaqaadka cilmiga la faafiyo tawxiidka la faafiyo sidaasaana caadatu salafiyiin ay tahay marka intaan ogahay fiima aclam calaa khayr cadiim yacni waxaa la odhan karaa ilaahay baa mahadle in lagu mahadiyo ilaahay tabaaraka watacaala inuu inawaafajiyo almasiid ilahay inaynoo siyaadiyo intaaynu haynana inawaafajiyo marka baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayr asalaamu calaykum wraxmat ullah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiya walmursaliin wacalaa aalihi wasaxbihi wabacd baaraka allahu fiikum waan fahmay shareecadeenna way bannaan tahay in la guursado qofkaas waayo qofku isagu wax dembiya ma leh mar haddii uu ama dariiqo aan sharci ahayn uu ku dhashay isagu markii hore imika isagu dembi ma leh hadduu toosan yahay oo mustaqiim uu yahay diintiisa iyo akhlaaqdiisa lagu kalsoon yahay uu qof toosan yahay yacnii ama ha ku dhasho markaa markii hore meher aan caadi ahayn ama meher sharci mid aan sharci ahayn yacni marka in ay guursataa waa shay bannaan ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay agtiisa tabaaraka watacaala waxaa ugu karaamada badan qofka ugu alla ka cabsiga badan maadaama uu qof taqiya yahay oo ilaahay ka cabsanaya dembigiisii hore ama dad kale dembi ay galeen ama dad kale waxay sameeyeen dee walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa ma xambaarayso naf kale dembi mid kale ma xambaarayso marka baaraka allahu fiikum haa way bannaan tahay inaad guursato maadaama qof toosan oo saalix fii diinihi uu yahay oo aan dee qof bilaa diina ahayn isagu wixii hore dhacayna ilaahay tabaaraka watacaala isagama weydiinayo subxaanahu watacaala markaa saasaan rajeynaya in su-aashan aan u fahmayna tahay baaraka allahu fiikum jazaakum allah khayr bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah qofka maanta odhanaya salafiya jadiida ee kelmadda ku celcelinaya yacni waxaad mooddaa horta kelmaddu inaanay dee isqabanayn salafkii saalixa ahaa iyo dadkii hore iyo jadiid waxaad mooddaa inaanu aadba u fahamsanayn xataa waxyaaba dadkaas ku dhawaaqayaan dadka hadallada ku dhawaaqayana waa dad cadaawad u haya ee islaamkii saxda ahaa islaamkii saafiga ahaa ee xaqa oo faafaya sunnaha oo faafaya marka baaraka allahu fiikum dadka noocaasa waa dad markaa jahli u saaxiiba ama garanaya oo laakiin isyeelyeelaya oo yacni yatajaahal marka dadka noocaasa hadduu xaq rabana ilaahay tabaaraka wa tacaala ha hanuuniyo haddii aanu xaq doonayno isyeeliyaal uu kelmaddaa ku odhanayana as'alu allaha tabaaraka wa tacaala an yaqsima dahrah ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu dhabarka ka kala jebiyo ayaynu ku leenahay waa miskiin loo soo dhiibay kelmad xaqana markaa iyo dacwadda saxdaa ee kelmada xunxun kusoo tuuraya waxaan leenahay baaraka allahu fiika naftaada ee ilaali carabkaaga waxaanad cilmi u lahayn ahlu cilmiga iyo culummada iyo xaqa iyo dacwaddana aflagaadada ka daa baaraka allahu fiik nas'alu allaha inuu hanuuniyo nas'alu allaha atawfiiq walhidaaya baaraka allahu fiikum asalaamu calaykum raxmat ullah